بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب يالا ملكستي سين روغدان يو سيكاسون اندغايتان waliba hawada siin ku lena hamiin fayla magacay soodaal uu idaacadu warsan u siiyay tu isiye dhibic lamana noo dhugun sida ay tan farsamadana BK waa ka dhawaada qodobada barnaamijka kulanka warsan madaxda maamulka galmudug oo ku hadalay dareer iyo magaalada muqdisho iyo khiraafkan dhaxaya mas'uuliyiinta maamulkaas maysheeni antihata magaalada muqdisho la jeeya mas'uuliyiinta maamulka galmudug oo ka barnaamijka kulanka warsan ya ka dheegi doontaan saasoo kale barnaamijka kulanka warsan oo ku qodobadaysan ka dheegi doontaan oo nin siinka hayn waliba kumid aha eebana haristi jina ka waraabiya waliba magaalada mobaydhabo xarunta gobolka baay geeka aasqaran lankasuubiyaya wasiirkii wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed mudane madoobe nuunow maxameda kureeda markiisu kacamuudi weerarka dhii hotel naasahadlood ee magaalada muqdisho oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doontaan sidaas oo kale barnaamijka kulanka warsan qodobadaysan ka dheegi doontaan waliba kumid aha xildhibaan idriis cabdidakhtar oo ku mid ah baarlamaanka soomaaliya oo taariikhda madoobe nuunow maxamed la wadaagay idaacadda warsan taariikh nololeedka ilaahayn naharisa wasiir madoobe nuunow maxamed iyaga oo ka barnaamijka kulanka saas oo kale ka dheegi doontaan wasaaradda amniga oo faahfaahiday weerarkii laka qaaday hotel naasahablood two ee magaalada muqdisho faahfaahin laylaka jiray mar kasta iyo ambaareen qaraha ka dhiyow magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliya dowladda tillaabanta la eg qaada doonta oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doontaan sidaas oo kale waliba oo ka barnaamijka kulanka warsan isinka dheegi doontaan golo wasiirada dowladda soomaaliya oo xilka ku qaaday taliyaasha nabad sugidda iyo booliska dowladda soomaaliya xillo qaadi ammaan way ka xaqiijiyeya maysheeni anti xililka lagu qaado mas-uuliyiintaas oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doontaan saas oo kale waliba isinka dheegi doontaan sheekh ali waajiis oo nagday qofkii inka dambooyey ee lagu badbaadi weerarkii naasahablo two ee magaalada muqdisho oo faahfaahiye qaabka lambadbaadi iyo xaaladii sidaata oo ka barnaamijka ka dheegi doontaan barnaamijka kulanka warsan oo ku waliba hasiin saaray waana siinla dareeryahay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala dhinaca farsamada waliba galanwiinkii sii doonay saaxiibkayga maxamed biikay ha ka dhawaada mar kale iyo mar kale barnaamijka kulanka warsan aaminama isnayn ha galaasoo heedna bahaasuu taariikhdana keedanta labaatan iyo sagaalka bilo tobanaad oktoobar sanadka labada kun toban iyo toddobada magaagay socdaalu idaacadda warsan waliba hawada siin ku lahaa hamiin fayd madaxda maamulka galmudug waliba ku hadalena dareerkiiyo geega ka saadan magaalada muqdisho iyo khilaafka andhaxaya madaxda maamulka galmudug magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya waliba deeray madawiine ku-xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi arabey gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi iyo lamadiisa ku xigeen kureed markiin weeri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abdullaahi Farmaajo aan ka horreyn gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug Ali Gacal Asar ya wali sheegay anti madaxda dawladda iyo aan weerti balse aan adeey korna sababta iyo waliyaabo lanka weeri usugana sheegay anti hatu gududu doonaan waajibaadka lanka weeri annaga waxaan u nimiday meeshaan shaqaan u nimiday safar shaqo ah oo gaaban runtii shaqooyinkaas waxaa ka mid ah runtii annaga waxaa noo yeeray madaxweynaha dowladda federaalka ayaa noo yeeray runtii annaga ilaa ilaanana maaragtay warbixinana lama siinin oo sababihii noogula yeeray nalooma sheegin marka sidaa darteed waxay ka yimaada dowladda federaalka ayaan arki doonaa taas waa taasa midda xigta ee aan rabo inaan maaragtay iyada aan ka hadlo si yar oo gaaban waxay tahay adduunka waxaa lagu dhaqmaa waxa la yidhaahdo sharciyo ayaa lagu dhaqmaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada hoos yimaadaba intaba waxay leeyihiin sharci ayay leeyihiin sharcigaas oo ah dastuur iyo xeroosaad oo iyo baarlamaano maaragtay iyagu sharciyadaas maaragtay ku shaqeeya oo runtii lagu aaminay oo una dhaartay inay maaragtay kana run sheegaan haddii wax laga bedelayana ay wax ka bedelaan awooddaas loo siiyey sidaa darteed waxaan rabaa inaan inta ka caddeeyo in lagu dhaqmo dastuurka iyo xeroosaadka dowlad goboleedka galmudug oo cid kastoo iskhilaafta iyo cid kastoo isqabsata ay ku kala baxaan runtii arrinkaas aadaan u soo dhawaynaynaa waanan horena waa uga hadalnay wax kasta oo hadda galmudug lagu tuhmaayey iyo haddii loo malaynayo in maaragtay ay ay ka jiraan maaragtay khilaafyo ay ka jiraanna wax lagu kala dhamaan karo waxaa ka jirta in sharciga lagu kala dhamaado sharcigaasoo ay dadkii wax isku darsaday ay runtii ay intay degsadeen ay markaas ku heshiiyeen inay ku kala baxaan oo aad og tihiin inay ka soo bilaabatay ergadii ay ka soo bilaabatay ergadu waxay ahaayeen dad mushakil ah oo la isu keenay oo deegaanka wada degan oo si xaqa u doortay oo ka dooday muddo kabacdina baarlamankaa la horkeenay baarlamankuna waa ansixiyey inay wax ku qaadaan ama ay hay-adaha ama fulinta ha ahaato ama hay-adaha kale ha noqoto ee inay la xisaabtamaan cid kasta waxaa ka weyn sharciga inay la xisaabtamaan dadka laga rabo waa baarlamanka waaye dabcan haddee haddii la diido sharciga haddii la diidana haddee meeshaa waxaa ka caddaanaysa in dadkii wax isku darsaday ay maarata caqabad ay ku tahay oo deegaankaas ay wax u dhibayso haddii kalena in sharciga lagu kala baxo oo loo laabto baarlamanka u dhisan dowlad goboleedka galmudug iyo sharciyadooda oo dastuurka uu ka yahay xeerosaadka uu ku jiro oo la xisaabtanka awood loo siiyey ayaga ayaa waxaan rabnaa in maarata asagaas lagu dhaqmo oo lagu kala dambeeyo runtii bacdisalaan waxaa sharaf noo ah inaa maanta maarata aad noogu soo dhaweysaan magaalada muqdisho oo aad nooga soo horreyseen muddo yar runtiina waxaa farxad ah aan aad iyo aad idinku mahad celinayaa muddadii maarata bisha ahayd oo galmudug ay ka jirtay broblemka iyo qaylada siday shaqooyinkiina u qabsateen ama waajibaadkii dastuuriga oo aad ahaydeen u gudateen adinkoo runtii shaqooyin badan oo taariikhda xusi doonto qabtay oo waxaa aad iyo aad loogu mahadyanaa runtii waxaan caddaynaynaa annaga waxaa muqdisho u nimid shaqo yar oo maaragtay ah shaqooyinka dowladdii galmudug ka mid ah oo casuumadan ka helay dowladda federaalka insha allahna waa waxaan wada dhanna annagoo dhan idinkana ha qayb ka tihiin annagana ha qayb ka nahay ana arki doono laakiin mar walba ama dowlad federaal ha ahaato ama cid kale ha ahaato ama international community ha noqdo galmudug waxay leedahay sharci iyo nidaam ay degsatay insha allah asaana lagu dhaqmi doonaa nidaamka ay sharciga dhabo u jeexa ama u dulmo u aadana ayaa la aadi doonaa kaasna waa midkii dadka reer galmudug ay idinka idin wakiisheen oo ay ilaalinayseen runtii boqolkiiba boqol waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaya dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer galmudug waxaan rabaa inaan meeshaan ka caddeeyo waxa galmudug ka jira oo khilaafka ah runtii ma aha wax dowlad federaal ay ku shuqul leedahay ma aha wax qabiil uu ku shuqul leeyahay ama maaragtay qabaa'ilo ah maaha waxa maaragtay waa wax ka dhexeeya madaxda iyo maaragtay xeer xeerdejiyaasha galmudug ka dhexeeya waaye oo laisku qabtay shuruucda galmudug yaalla waxaanan ugu mahad celinayaa dadka reer galmudug oo dhan ama u sheegayaa inay muhiim tahay in loo hogaansamo intaas keliya in la fahmo waxaa iskhilaafsan inay tahay madaxweynihii galmudug iyo anigoo madaxweyne ku-xigeenkiiha guddoonkii baarlamaanka iyo xildhibaanadii iyo guddiga wasiirada intaas keliya inay tahay oo wax ka shishay aysan jirin intaasna ay ku kala bixi doonaan shuruucda iyo nidaamka u degan galmudug ay ku kala bixi doonaan wax dhibanayna haddana ay ku kala baxeen ayna maarata inta dhimanna kusii dhimaan doonto waxaa waaye marnaba ma dhacayso mana imaan doonto in meelo kale intii laga imaado ama wax kale intii la sheego ay si kale maaragtay ay ku dhammaan doonto arrintaas laakiin waxaan u mahad celinayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan ummadda reer galmudug waxaana u sheegayaa ummadda reer galmudug in qaladka dadka loo sheegayo laga duwo cadfadda la tusaayo in laga duwo in runtana la haado insha allah assalaamu calaykum waraxmatullah
hormuud telecom hormuud telecom soomaaliya helidheelo habshan hurta halow moobale haasaawaga iyo xiriirka bulshada lanfadowna hormuud telecom hurow hufnaan iyo adeeg hiise leh hormuud telecom hooliyow aan tabar galay marlayka hirimay hariir luwaalada halku dhiga bulshadu horaan sii wadadaasana madasiinku dhagalo hadalkiin haatoy hormuud telecom mayka xiisayaan bulshada oona ka kihiranin mayka xiisayaana bulshada oo waana ka kihiranyeyna adeegaha doorka sida adeega moobilka bribed adeega taleefoonka galanta iyo naykan idooba adeega farin qoraareedka adeega wareegow dalmar international roaming adeega e v c plus iyo weliba adeega nasiye c r b t caawiye selfcar natiijo my exam dhambal iyona weliba adeega my s m s hadilay lahayray anin harbiidi kale ahaa hasiye dhatartame hakala badhan erna hiraanhirkame
ilaahay naxariista jinno ku waraabiye waliba magaalada baydhabo xarunta gobolka baay aas qaran lankasuubiyey madoobe nuuno maxamed wasiirkii wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ka geeriyoodii maseka amowdii hotel naasaab lootu ee magaalada muqdisho diyaaraddii wedi marxuum madoobe nuuno maxamed waliba ha ka degday magaalada baydhabo xarunta gobolka baay walina la dareeray mas-uuliyiin ku tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo aan ka horreeya wasiirka wasaaradda maaliyadda maamulka koonfur galbeed cabdiraxmaan sate iyo wasiirka gaadiidka iyo duuliista hawada cabdulaahi aadan axmed balaag iyo mas-uuliyiin kale hadidiyowka kureeda waliba janaasada lakaka tukaday garoonka baabuur buubaga magaalada baydhabo walina lanqaaday meeli laka duuga lahay baydhabo duleedje mise eleentiye meelasi oo deereng mas-uuliyiin eedan fara badan oo ku tirsan dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed iyo bulshada qeyboojo shal duwan markii la haduugii marxuum madoobe nuuno maxamed waliba meelasi ku hadalay mas-uuliyiin shal duwan walinanka horeyntii hadalka qaadaday wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duuliista hawada dowladda koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi aadan axmed balaag guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif sheekhuna maye mas-uuliyiin eedan fara badan oo isku mid ay wasiir ku-xigeenka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dowladda soomaaliya ibraahim isaaq yarow iyo mas-uuliyiin eedan fara badan
walaaile rafadii dadkii u horreeyey ereen runtii geerida saaxiibkay saamayn gaara iilataana dadka miidgeyshaanee kumada ah ilaa iyo midiqara haga dhiyaay walkuyar afar boqol mitir anjari tuma i kowsa ahayd midiqara haga dhii siyeedsa amala shal tabni hadalladii una ka ballangnay dadkan i dalkanse wallanka gobodahaaye horteeyaala tacasida way la qabay saaxiibadii oo horreeyey ilaahay sabar iyo iimaan noo siiya antii usa dhalay ubadkii madownuunow haay ehelkii antangeek markabo haayna meeluun madow dhegnan meelan wada jeednaw anistacsiyaayaan runtii ilaahay sabar iyo iimaan noo siiya kulligeen guud ahaan soomaaliya gaar ahaan reer south west mayse kelmaddaan erafadow laanki kihilmoodow geekmadow inta dhegnen habkilan diliin habkisan idaacdo ku dheegaseen laakiin una goofroo ku hayniyo lan kasta oo noomada eeni dilkaasa ka xukumayin haddiinu dilkaaska wada xukuunsanyin dil sugayaal enin fadhagayga ka sugaanana mas usku reebanan soo alle ee teega walilana intana dhegan sidaas iyo intana aragaasoba lan walow oo ada dadkaas aqlagoo i damiirka oon lahayni dila ka xukumanta an diyaargaroow inti lakiin dilnani adagoo isku dil dhantaasaa erafade dataradii soddon ilaa sagaaliyo labaatan ilaa soddon andhahoyto hidhaabta riboorka inka dambooya isbitaalka madoona saarinanin sheegay geeridiyo waa dhacdadii lamaad oo bilan ogost gudaaji eew oktoobar gudaaji eew haddii layska dara soomaalida ka dhamatay ama ka dhaawacantay tarakun eew marka dadkaas weli ayihin hatwalawnani sheeganan mae laakiin haani kasay mayla raaya isku reeb ilaahayniy waale walaalkeen horteen alla cafiya kulligeenna samari ayiman alla noo siiya wali codsadaana sidii horballan sheegi dadka ehelka haayi an sheegeen la muddo dheer maamulha ka jari muddo dheer maylaraay dalkan maylaraay hansurunaayahay wali dhii kortee dad siyaasadda i kala aragta duwanaanshaha cadaawadan qaadadii hal afiyoy wali dhii kortee ni wal dhaqaale ee jareen oo maylaraay deema jareen oo liiska leey wali sheeganne unoo ka hadalaana dowlad goboleedka koonfur galbeed magaaje madyaan erboorka xamaraha kubahaay lagaha ii la hadali walii eray lacag kun doolar ee ka laha hooban hortiisan dhamman ani ka sii er reer baydhow dadka saas oo kale oo xoolo kuma gonyiin marxuumkaasku kuma gonyiin waa cusbaananiyo ha sheegan dadka ehelshiya han sheegan dawladda han sheegan arintaasa erfade
siyaasigeenni rugcabdahageenni marna waalid noo ahaa marna walaal noo ahaa marna saaxib noo ahaa marna hogaamiye noo ahaa ilaahay ha u naxariisto isaga iyo dhammaan shacabkii soomaaliyeed ee adduyaada ahaa oo waxkaagii galabsadeen aan la oqoon oo niman dhagan qabayaala cadow ah ujeeddo ay leeyihiin meel ay u socdaan meel ay ka socdaan aan la aqoonin dhibaatada gaarsiiyey intii ku dhimatana waxaan leeyahay ilaahay oo naxariista intii waxaa laga rabaa inay baraarugaan isweydiinno ilaa iyo intee ayaan maalin walba xaalad noocan aan ku jiri doonaa ilaa iyo intee ayaan maalin walba isku tacsiyayn doonaa ilaa iyo intee maalin walba nin haldowr ah oo ummaddiisa meeshii uu kaga jiray iyo wixii uu qaban lahaa uu baxayaan maalin walbana annagana isku tacsiyayn doonaa marka insha allah taasna waa su'aal inaan isweydiino la rabo ummadda soomaaliyeedna jawaabteeda in laga helo insha allah waxaan leenahay walaalkeen ilaahay kuu naxariisto qabrigiisa waasic allah ka dhigo ilaahay annagana bacdigiisna ma fidneeyo ummadda soomaaliyeedna xaaladdan ay ku sugan tahay rabbigiina gibiir keenay ilaahay asagaanu gacmaha u taageena rabbi oo ummadda soomaalida dhibkaanu ku jirto ilaahu naga qaat ilaahu noo naxariiso ilaahu waa dembaabnay dembigeena allaha naga cafiyo ilaahu dembigeena naga cafi ilaahu naga saar xaaladan ummadda soomaalida inay baraarugaan inay baraarugaan gacmaha isqabsadaan isweydiiyaan maalin walba maxaa laydin ugaarsanoo maxaad galabsateen ummadda inay isweydiiso inay isweydiisa marka insha allah hadalkayga intaasaan kusoo gabagabaynaya wasalaamu calaykum dhammaan inti kale muslimiin ee soomaali ee la kaxasuubay qaraxii xaaji madow ka dhammadayna alla naxariis dhammaantiyo dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadkii ehiladahay marxuum madownuunu ehelshay iyo dhammaan ehilada marxuumiinta ilaahay subxaana wa tacaala qalbijahum qabooji sabr iimaan allihsi dhammaan ummadda soomaaliyeed sabr allihsi reer koonfur galbeed dhammaan dawladda madaxdii iyo shacabka ilaahay weynahay waxay intaas yeelan sabir iimaan allihsi dhammaanteen gudoomiyaha baarlamaanka kelmadiisu ee reeyal wadaagan xildhibaan ahay wasiir ahay xubin muhiima macalin ee siyaasi ee diglimada iyo koonfur galbeed iyo soomaali oo dhan aan halgamin shaqo badan haqoobadii ahay ilaahay subxaana wa tacaala sabri iimaan noosiya qabrigii waasa allahan ka dhaka jannat alfirdows allihii ku waraabiya unuuna sabr iimaan allihii noosiya tan kala dardaartatii gudoomiyaha baarlamaanka eri waaye soomaaliya jawaab inay dhiibta waaye lamba mal reebahay war xasuuqahay dadka iyo waran galabsane la xasuuqahay dad ilaahay in la hayno diin inka dhaqamaana naxariisan la hayno bani'aadanimo inka jarna wala suubiyaan sababta u suubiyaan u ayn laxqaladii kolay ujeeddada laleeyay ilaahay unbaa og yaa uma taxasuuqahay in lukuwada horseeda lamba mahiraw dadka dhan anjeedan ilaahay lankii badbaadiyey unbaa ku badbaadeen marka ninun garboos qubsanna oo midnimadeen iyo naymalera wada jirkeena unku horseena oo mayleraa isa gacan bareela qabada laga maarmaan waaye gudoomiyaha intii eri waaye aan kelmadda ka beeriyaay maadaama siin la roogi intii limad haytay xalay qaraxlinka jeeshadiina saxablootu soomaali wiinga ilaahay sabar iyo nay mayleraa noosi sabar jamiila intii ka dhaawantayna ilaahay bogsiye dhammaan ummato soomaaliyeed ilaahay noo wada sabar siye gaar ahaan ehelkiisu gooni inku bahi iyo mayleraa inta casiyeeyaan ilaahay sabar jamiila sansi sabar alla siinka irsaag dhammaanteen ilaahay sabarnii wada irsaaga tan kaleedow way waaha sa gudoomiyaha baarlamaanka arri ugaaska arri wasiirada hortay arreenga la qaba nimiyow maalin kasta dad xoolomooro ka jaro madda nafkoo lagu gooryaw haatay ini soomaali wiingnaga tosada la waalo eed iyo eeda mayleraa nasiib darraangaata iniyoo mayleraa gacmoo lasgobsadu waayeel iyo waala magalaya balaan culmi ama ini laka kahu dadka cadawga iniin ku qarsanayne maylaray dhateenka jaro inaynu isku zuulinaan waldha madaa xaqiiqan geera xag waay laakiin maylarayay dada maywaaha ma iska dayo hayana ummadda soomaaliyeed ini hal maalanka dhakaan ilaahay walay inka talagaliya ummato maraas laakiin dada maylaray awaamirtii ilaahay iyo shareecadii ku dhaqanshayaa zuuliyohay dadka isuga eh dilshow walbanaan xaqiiquu dilshay banaanyi qofku isuga qofku maylaray ummato unta dhibaato anjeysa ini qofkii dilshay banaanyi ee maylaray unuun isku dilnaan xaqna saarangu nimiyow wejiga hoos eediyo weyniin corona maalin kasta tacsiyi tiiranyaniin corona inuuna gacanbareasku qabno cadowga hoba saasbilin weelan maalin kasta foolxumadan suranaadana marka taasayna may waaha ummadan oo hortay hadalayaal qaba ilaahay wali ku codsadaan inay walaalkan mayla raaya janaatul firdaws ku waraabi ilaahay intii lamid ee maalintan dhimatay mayla raaya janaatul firdaws ku waraabi ehelka sabar alle ka arsaaga insha Allah waan inta sax ka go'o dhammaan eheladii iyo qaraabadii isugu geeriyoodii gaar ahaan dadka koonfur galbeed ha ku jeedo iyo ta'siiya tiiraanyala indiraana dhammaantooda sabar iimaan ilaahay noo wada sii walaalkan may haylan qaali ah haliyey ee wahaay lamba waqtishay leybahee waqtigiisu kicikacaya waqtishay hayti laakiin maynan idinku baahanyaa dhoflay inii dhammadoo la duugo oo laku dareero wal kale ku dambeeyan la hayno malan baahan xoolaha sidaas e wal gooriyo uustayaka boorobooraasi reesku shaltabaas inuuna noocaas agnaqana dad basiir leh caqlo leh cilmo leh ya'ni dadka dhibaatada niinjeysada u gordaana dadkan haldoorkae dhammaaya u gordaana dadkan umulohooyinka uurdooha u gordaana saqiirada meelo ka dhammaaya u gordaana maylayn baahanya inayuna meelohan ku wada jeesanaan walaalkanna sabar imaan ilaahay guud ahaan noo wada sii gaar ahaan eheladiisi iyo qaraabadiisi iyo golihii wasiiradii iyo koonfur galbeed dhammaantiio maylana sabar imaan ilaahay noo wada sii sida goddoomiyaha iyo arooyo walbadanoo liis weyddiiy mudunga jarta haddana dee hadallada mal iska toosii korelan walbaba tiiraanyo imayka jarta naxdin badan marka anin hadalkay intaasaa koobe sabar
walaalkeen marna waalidkeen مدوب نونو محمد الله سبحانه وتعالى نجع العضي إلهي هؤلاء حرسته إلهي سبحانه وتعالى دارته وخدت تجي دار خير غبت الله أقرده جنة النعيم الله سيوا شهيدي كعن كحضرنا دي شيء النجا هدان نحي فملكي حانوم هاد علنينا مامولك كوفر قلبيت الشعب وينها كوفر قلبيت شعب الصوماليات قود أهان انتي نوسو تعسيدي intii nala murugtay intii xanuunka nala qaybsatay waa u tacsiyeynaynaa waa u mahad celinaynaa adduunyadan haddii lagu waarayo nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ku waari lahaa laakiin waxaan rabnaa in lagu xasuusto khayrka nin inta uu garaadsaday mudoobe nuunow maxamed weligiis khidmada dadka umbuu ka shaqaynaya oo dowladda umbuu u shaqaynaya dowladda qofka marka uu ka shaqaynayo wuxuu dadka ayuu u khidmeeyaa maamulka iyo kala dambaynta maruu xisbiga ahaa kaadir uu ahaa maruu guddoomiye degmasoo ahaa maruu guddoomiye baarlamaan xildhibaan qaran madaxweyne maamul goboleedka lixda gobol wasiir haddana wasiir ayuu ahaa weliba ku howlan maamul dhisidda dowladaha hoose ee maamulka koonfur galbeed shaqo ayuu ka tegey adduunyadu waa sii socone waxaan idinka rabnaa inaad cafisaan inaad cafisaan wixii dayn lagu leeyahay annaga daan familka nahay diyaaran u nahay maamulkana waa u mahad celinaynaa waxaan rabnaa marka in gacmaha la isqabsado oo maalin walbo haddii wax dhinto oo dhimashada ay caadi noo noqonin dhimashadu waa xaq ilaahayna haristijina ka waraabi haana si waliba hayana mas-uuliyiin ku tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo ku hadlaayay geeridii naxdiinta lahaytii ee ka kooytii wasiirkii wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane madoobe nuunow maxamed
clean nation waste management shirkadda maarayowka qashinka habahaydatie bermakatuma maasa mandhatis qashin buu hona martale ka soo ismuujmuujaasalay maama mahadsan ogaw kalaan baan ama kuusow hadalka ilow kambani adlan hali ku adkaaday qashinka heray inboobsiike hay kambanigaas clean nation kambani u subu nadaafada lan hil saari clean nation kedki hor kuurbiyaabay dhoba kurjud kurjud qashin ee u kuusanaada jarti clean nation inti koyti kooy arag nadiifnamaadi ii
taariikh nololeedka ilaahayna harisa wasiir madoobe nuuno maxamed madoobe nuuno maxamed waliuse dhaladay sanadkii kun sagaal boqol afartun iyo siyeedkii walina ka dhaladay degmada diinsoor ee gobolka baay waana siyaasi muddo dheer raxkumid hayay baarlamaanka soomaaliya mudana baarlamaan shileed iyo makakooban ayna weliba usa la shaqeeyay dowladdii milatariga ahayd ee maxamed siyaad bare uu sugana ururo xilligaasi jaray xilil shal duwan ha ku qabaday hase yeeshee madoobe nuuno maxamed sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii iyo dhammeeyey dugsiga hoose iyo dhexe ee degmada diinsoor ee gobolka baay antiendhaxayti sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatankii iyo dugsiga sare ka dhammeeyey degmada xolwadaag ee magaalada muqdisho sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatankii waliba madoobe nuuno maxamed usukubiray waliba uuse qaadaday tababarkii dugsiga tababarka xalane ee magaalada muqdisho uu sugano sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii ilaa sanadkii kun sagaal boqol iyo siyeetunkii shahaado heer diblooma ah usakabaradii cilmiga siyaasadda waana ku qaadadii manhajka culumta siyaasadda xalane ee magaalada muqdisho sanadkii kun sagaal boqol siyeetun iyo sadiidii ilaa sanadkii kun sagaal boqol sideetan iyo afartii madoobe nuunowa waliba qaadaday manhajkii sidam dibloome e maamulka iyo maareynta waaye aragga madoobe nuunow maxamed sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo litii ilaa sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo siyeedkii waliha ay xubin ku tirsan s y l oo uusan roogi degmada diinsoor ee gobolka baay yeedona sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii ilaa sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo litii waliha ayay kaalihii ku tirsanaayay wasaaradda arrimaha gudaha oo uusan roogi degmada diinsoor ee gobolka baay anti endhaxayti sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo litii ilaa sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo siyeedkii wali usahaye madaxa xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha ee degmada diinsoor sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii ilaa sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo siyeedkii wali hayay madaxa laanta arrimaha bulshada xisbiga xantiwadaaga soomaaliyeed ee degmada diinsoor sanadkii kun sagaal boqol iyo siyeetunkii ilaa sanadkii kun sagaal boqol siyeetun iyo kowdii waliba madoobe nuuno maxamed usahaye kaalihii koowaad ee xisbigaasa oo uusan qaabilsanayd degmada sablaale ee gobolka shabeellaha hoose iyadoona sidaas oo kale sanadkii kun sagaal boqol siyeetun iyo kowdii ilaa sanadkii kun sagaal boqol siyeetun iyo sadiidii usahaye kaaliyihii koowaad ee xisbiga xantiwadaaga degmada beled haawo ee gobolka gedo sanadkii kun sagaal boqol siyeetun iyo shantii waliba madoobe nuuno maxamed uusan nagaday guddoomiyihii golaha shacabka doqi degmada diinsoor sanadkii kun sagaal boqol siyeetun iyo toddobadii ilaa sanadkii kun sagaal boqol sagaashankii waliba madoobe nuuno usahaye hoqeeyihii xisbiga xanti wadaaga waliusa nagaday guddoomiyihii degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe anti indhahayti sanadkii kun sagaal boqol sagaalun iyo kowdii ilaa sanadkii kun sagaal boqol sagaalun iyo lamadii waliha ay guddoomiyaha guddiga samatabiyowka degmada diinsoor hiligiyo teeginayti xaaladda adag ee ka dhalatii eriyadii shiliistaliyowkii militariga hayi ee soomaaliya xukumaay sanadkii kun sagaal boqol lixdun iyo sagaalkii ilaa sanadkii kun sagaal boqol sagaalun iyo kowdii ilaa sanadkii kun sagaal boqol sagaalun iyo shantii waliba madoobe nuuno maxamed ku mid hayay aasaasyaalkii jabhaddii arare ee koonfurta soomaaliya dowladdii inka horreytii ee kumeerigaarahayti ee la dhisay labada kun iyo kowdii madoobe nuuno maxamed waliba ka nagday xildhibaan ilaa labada kun toban iyo lamadii walina hayay xubin baarlamaan soomaaliya ku tirsanayti madoobe nuuno maxamed waliba labada kun iyo afartii ilaa labada kun iyo toddobadii usahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta soomaaliya iyadoo intiindhahayti labada kun iyo toddobadii ilaa labada kun iyo siyeedkii usahay wasiirka wasaaradda warfaafinta soomaaliya labada kun iyo siyeedkii ilaa labada kun iyo sagaalkii sidaas oo kale wali hayay wasiirka dhallinyarada iyo iyaaro dowladda federaalk soomaaliya labada kun iyo sagaalkii ilaa labada kun iyo tobankii madoobe nuuno maxamed waliha ay wasiirka wasaaradda dastuurka iyo federaalka soomaaliya halsina kureeda labada kun toban iyo kowdii labada kun toban iyo lamaadii waliba usahay guddoomiyihii guddiga dastuurka iyo arrimo federaalka baarlamaanka dowladda soomaaliya labada kun toban iyo labadii ilaa labada kun toban iyo afartii waliba use ku mid hayay xubnoogii guddiga farsamada ee lahakadhisi dhismo maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sideedii bili maarso labada kun toban iyo afartii waliba uuse nagaday madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee liti gobol baay bokool shabeellaha hoose gedo iyo labada jubbo maarso sideedii labada kun toban iyo shantii waliba uuse nagaday wasiirkii xanaanada xoolaha dhirti iyo daaqa ee maamulka ka kooban sadiida gobol koonfur galbeed soomaaliya labada kun tuman iyo litii walius nagday gudoomiyihii guddiga abaaradood maamulka koonfur galbeed soomaaliya soddonkii bili juun labada kun tuman iyo toddobadii waliba uuse nagaday wasiirkii wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka koonfur galbeed ee soomaaliya madoobe nuunow maxamed ilaahay naxariistay jinnakan waraabiye weliba dadka ciidanka sawyo ka sheegayana antiuse yilan daacade isla maraxantaasna dantisku jeelaye tan qofka bini aadamka inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun
saldhigii baahidaada surankaa dumarayday suubaney ma taqaan hadalkaadoo waxba soo hin si kale anuu idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisa isaaqay saani iigu tilmaan
waa hagaag dhugaysadayaalo weli walibaa dhugaysadaay kana barnaamijka kulanka warsan ee idaacadda warsan siyetun isiyeeda dhibic laba aalada satelliteki iyo life streamkiyo si toosan inku dhegahaytan wali hagwada siin kulana hamiin fayla ilaahay naharistay jina ka waraabiye madoobe nuunu maxamed oo aas qaran lankasuubi magaalada baydhabo iyo weli arantiska guda jirna xildhibaan idriis cabdi dhaftar oo ku mid ah xildhibaanada dowladda federaalka soomaaliya oo hadsana ka biiri baarlamaanka africa oo dhowaan kooyi magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya waliba si wiinan taabatay geeridii naxdinta lahayti ee maalintii shalay ka kooyti wasiirkii wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka maamulka koonfur galbeed soomaaliya marxuun madoobe nuunow maxamed waana saaxiib dhow iyo haayeen idriis cabdidhaktar xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya wali sidaas oo kale iyo eed aan wadaagi jirana arrimo la xiriira dhinaga siyaasadda iyo sidii dalka soomaaliya gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed lan hormari lahay idriis cabdidhaktar yaa qadka taleefonka idaacadda warsan hata si toosanka jara usugo un waa kuweydii doonaa xaaladoogii guud iyo taariikhda madoobe nuuno maxamed mudane xildhibaan ha ka dhawaa idaacadda warsanidmaasante ka dhawo walaalow haye ee wali faahfaahin oo siyaasa marka hor madaweynuna walaada ku kasaas madaweynuna warta walahaay maylaha ilaahay unaxariista inaa lillahi waa inaa ilahi raajicun madaweynuna walahaay lankono labaatan lixdan sana burburka inti jaray dajeyin qabla madaweynuna maxamed wala ka dhaladay diinshora ka dhaladay kun sagaal boqol afartii sideedii hayti madaweynuna dugsigiisa hoose dhexe iyo sare diinshor iyo baydhawahan kubahay kun sagaal boqol toddobaatan sagaalkii ilaa kun sagaal boqol sideetankii walawal baraday culunta siyaasada baraday madownuno kun sagaal boqol sideetan saddexdii sideetii afartiina wala qaadaday shahaadadii dibloomagii ku qaadaday macatiskiga ma ku qaadaday madownuno wala haysaday shahaadooyin oo diblooma haysaday walaha baraday maamulkii maareynta ha baraday baan siyaasada gudaha iyo dibaddiisa waa ku qarfoohaayay xilligii oo maylehay hore oo intii sawradeen dhalan wala kubad haala jaray kumid ayahay isu eedin yar ees waa elad haay madawnuna kun sagaal boqol todobaatin liti ilaa sagaalankii wala madax kunagaday oo gudoomiye degmaha kunagaday degmooyin eedian badan walana kuxusu kore tablaale iyo beled xaawo iyo maylahay diinsora kuxusu kore oo duqa magaaladiisu kanagaday madawnuna wala haayay kaadir xisbigii gacanta oo maylahay leeraay xisbigii hanti-wanaagga soomaaliya iyo kaadir xisbiyiinta kumid ahay oo eedan tababaran madawnuna saark warqabta wala hayay markii aasaasyaalka ararehay ururkii leero jaray mayleray ururka waliskureebo kuriyunka arare daaweyn resistance army kumid hay madawnunu lama kun i kowdii ilaa lama kun samay lamadii wala kumid naqday xildhibaankii baarlamaanka dowladda federaalka ee kumeel gaarka hay wala naqday lama kun afartii ilaa lama kun i todobadii wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka yahay wasiiro badan yaha mari wala kumid lama kun i todobadii ilaa lama kun i sideedii wasiirka warfaafinta ee dowladda kumeel gaarka hay lama kun iyo sideedii ilaa lama kun iyo sagaalkii walaha wasiirka dhalinyarada ciyaaro ahay lama kun iyo sagaalkii ilaa lama kun iyo tomadii walaha walahay wasiirka wasaaradda dastuurkii federaalka ahay lama kun toban koodii ilaa lama kun toban iyo lamadii walaha gudoomiyaha guddiga dastuurka iyo arrimaha federaalka ahay lama kun iyo toban iyo afartii waa lankii keliya ee shacbigii baydhowr oo litu gobol ku koobanaay oo ku qooyan deegaano eedinta kara badan mayleray kadorodan maamulkii oo maylaraye lisi gobol iyo wala lindooraday madaxweyne inkasta oo kubii diidin oo maylaraye beeshii caalamka iyo markaas dawladdii markaas jarti maamul shay la diidi madownuna walahaay lanqoo maylaraye eedin sabar badan oo maylaraye tanaasul ubi lama kun kun iyo afartii ilaa lama kun kun iyo todobadii wasiirka xanaanada xoolaha janagada iyo dhirtii daaqa oo maamulkii markii isu markaas la tartamaayo maamulka koonfur galbeed sadiili gobola kunagadii markiisu kunagadii hadda markiinka damboysii soddonkii lama kun todobadii kumii todobadii oo hadda haysii ilowdii hadda laha dhaafi haayeen wala liga magacaaway wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee koonfur galbeed aliga magacaaway hadda wala waaye safar hooleeka jari wala la dareeray madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan la dareeray wala inkooyana maamul goboleedyadii shirki oo madaxweynaha farmaajo iyo weriga ugaangalaayeen saacado ka hor macnaha yaa niimi siteen damboyti walahaay lan oo maylaraay labaatan iyo kun sano darte inku tabna oo maylaraay dhex looga jari iyo shirka wala inkooya shirkii arrimaha oo maylaraay hadalaay maamul goboleedyada madaxweynaha la jari hadda markii oo toddobaadkii hadii laha dhaafay sala warqabta walaasitay maamulkii gobolka boqor gobolkii gibradii taysay lanku siyaasada walha ku baraday arrimaha gudaha walku tasawahaay walaha ilankii oo hamari jawiha mara social duwan haana wasiirkii warfaafinta haatay wasiirkii dhalinyarada haatay wasiirkii wasaaradda dastuurka haatay maylaraay jawooyin badan hamari xanaanada kolaa dadkii daan hamari walaha maray maylaraay arrimaha gudaha xilkaas waayahay xildhibaan idriis cabdidhaktar daban ciidan wal unkula dareertii madoobe nuno maxamed ilaahina haristi jina ka waraabi ee dhinaca kale markii uun fiirina dadka degow deegaanadan koonfur galbeed saameyn inta la eka weelada korta ee amuushadan usa amuudi mayha ka furu ma doono isleta
khibradle oo halgamiisaada kolka wala saaxiib waxayna xilligii araare badan oo xiliyadii labaatan kun sana oo dhibaatada wadanka habarti oo qaadadi oo oday ku haya jaray oo maylaraay dawladii oo xilligii siyaasada ilaa ay hadda
aflah specialist hospital isbitaalka gaarka ee afla
ilmo wahado laantisna eegangu aadaneegan baahanyi afla isbishaalisti hosbitaalna caafimaad iliiso ambadan isbitaalki lan oomanaayo afla isbishaalisti hosbitaal abshir i ijaaba eebigan hanin adeejiyo aflah specialist hospital ini ilbaabadiis baydhowla ka balaga idlay ku dhuuridii oloolalay ku dhuuridii i eredlay ku dhuuridaaba caafimaad eebigaa qaba ilow adeeg caafimaad oo kumbad eh meel
waa hagaag dhugunsidayaal weli wali la dareertana barnaamijkii kulanka warsan oo hamiin kasta bisinku dhugunsataan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo wasaaradda amniga dowladda federaalka soomaaliya oo faahfaahiday weerarkii laka qaaday hotel naasa hablood ee tuu ee magaalada muqdisho afhayeenka wasaaradda amniga soomaaliya cabdiasiis xildhibaan oo saxaafadda kala hadali afaafka hore ee hoteelka waliba uuse sheegay intii weli baaritaani iyo wadana si lanbaara lahay khasaarogii weerarkaasi uuse jeysadi walin uuse sheegay inti al-shabaab iyo beegsadayaan goobo dadka ka badan yihin sida hoteelada iyo maqaayido balse hatiyo wadaan dadaalo ku eedan sida lan xaqiijii lahay ambaanka hoteelada iyo meelo bulshada ee ku badanta mar uuse ka hadalaya cabdiasiis hildhibaan hoteel naasahablood ee magaalada muqdisho waliba hadalay isku mid hay inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun waxaan jecelahay halkan inaan guud ahaan tacsi uga diro anigoo ku hadlaya magaca dadka soomaaliyeed iyo dowladda federaalka jamhuuriyadda soomaaliya guud ahaan shacbiga soomaaliyeed gaar ahaan qoysaskii eheladii iyo qaraabadii waxyeelladu ay ka soo gaartay weerarkii laba toddobaad uun kadib xanuunka badnaa ee ka dhacay magaalada muqdisho ee shalay galabtii ka dhacay halka aan hadda taagannahay ee abartamaha magaalada muqdisho ama hotelka naasahab lootu ee magaalada muqdisho ma ahan weerarkii ugu horreeyey ma aha weerarkii ugu horreeyey inta aad ka warqabtaan ma ahayn waxay shacbiga soomaaliyeed sugayeen mar kale inay arkaan laba toddobaad uun kadib weerarkii ka dhacay halkii loo yaqaanay soobe maalintii madoobayd afar iyo tobankii bishii oktoobar labada kun toddobiyo tobanka mar kale in ay shacbiga soomaaliyeed fursad u siin doonaan kooxaha arxanlaawayaasha ah ee duulaanka ku ah qarannimada iyo madax bannaanida dhulka jamhuuriyadda soomaaliya waxaad arkaysaan saakayna markhaati ka tihiin shalay markii uu bilowday howlgalkan isaga ah wuxuu wuxuu soo gabagaboobay saacaddu markii ay ahayd saddexdii habeennimo iyo rubi ama iyo shan iyo toban daqiiqo qof kasta sida uu u yaqaano waxaan wadnaa wixii aan heli karnay daawacyada iyo iyo dhimashadu ay ka soo gaartay weerarkaas isaga ah ma hayno tiro rasmi ah dadka ay waxyeelladu soo gaartay inta aad la socotaan mar haddii aad tihiin laamaha madaxa bannaan iyo warbaahinta ka socota ka socota adduunka inteeda kale waxay arxanlaawayaasha duulaanka ku ah qarannimada iyo madax bannaanida dhulka jamhuuriyadda soomaaliya islamarkaasna xalaalaystay dhiigga shacbiga soomaaliyeed beegsadaan goobaha ay dadka rayidka ah iyo ganacsiga ku leeyihiin waxaan rajaynayaa in shacbiga soomaaliyeed ay joogaan waktigii munaasabka ahaa oo ay la dagaalami lahaayeen arxanlaawayaashan iyaga ah waxaan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa tacsi inaan la wadaagayno xubnihii qoys qaaliga ahaa ee qoysaskooda ku waayey dhacdadan iyada ah warbaahintuna waa mahadsan tahay waxaad arkaysaan hawsha ka soconaysa ee aan wadno ee ah sidii aan u badbaadin lahayn haddiiba ay jiraan wax nool wixii halkan ka dhacay aad iyo aad ayaa umahadsanta tirada kuwa duulaanka soo qaaday waxay ahaayeen shan arxanlaawayaal ah oo ka tirsan ururka al-shabaab laba ka mid ah waa kuwa aad arkaysaan ee meedadkooda ay yaallaan dhinacii aan hadda ka soo dhaqaaqnay saddexna waxay ku jiraan gacanta ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya badbaadintu waa socotay ilaa shalay dadka aan badbaadinay waa dad fara badan iyagaana fursad u idinkaana fursad u heli doona inay markooda la hadlaan warbaahinta tiro dad soomaaliyeed ayaa ku jiray meesha wixii musiibadu ay ku dhacday maaha intii kale waa badbaadinay waxaan jecelahay hadalkaas isaga warbaahintu waxay ku dadaali waxay ku dadaalaysaa inay ogaato tirada rasmiga ah ee dhimatay laakiin dib ayaan idinkaga soo sheegaynaa wixii waxaad og tihiin waxay dowladda soomaaliya marka lagu daro wasaaradda amniga iyo dhammaan taliyayaasha ciidamada qalabka sida ee soomaaliya la tacaalayaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen guud ahaan amniga guud ee jamhuuriyadda soomaaliya gaar ahaan hawsha ballaaran ee ka socota magaalada muqdisho oo aad markhaati ka tihiin ay hor kacayaan ciidamada xakamaynta iyo xasilinta magaalada muqdisho waa mahadsantihiin dhugunsidyaalkaas waliba hayay cabdiasiis hildhibaan afhayeenka wasaaradda amniga dowladda soomaaliya oo ka hadalaayay weerarkii khasaarada fara badan jeysadii ee ka dhihi hotel naasaab loo tuuye magaalada muqdisho
بمحمد بمحمد خطر المحامد يعظم وله الشفاعة والمقام الأعظم يوم القلوب لدى الحناجر
toshashka baanashiiba baanashiiba toosha
talow kooyaay talow kooyaay tuugsugna koynay tali tusaale waladaneng haydi turru kanaysi tooshateedii wantaajka haayan iyo tabartiyoolaku bahi sidii basal hambeerka bahoo galay may tooshka baanashiiba toosh iyo baydhowlaha tubi tobanaynay ogaw tooshashka baanashiiba tayo may ka deero tabaroola iyo kiitanaad eba tooshashka baanashiiba
weli wali noole dareertani siyeetun isiyeed dhibic lama aalada satarleedka iyo life streamka magaagay socdaal idaacadda warsan u farsamadana b k waliba samlaa hamiifay golo wasiirada dowladda soomaaliya waliba xilko ku qaadana taliyaashii nabad sugidda iyo booliska dowladda soomaaliya xarunta madaxtooyada soomaali waliba kadhiyay kulun aadin hayno iyo weeldhadan xubno golo wasiirada soomaaliya kulunkaasi oo geekahayay ko kuduwan kulamadii hora iyo weeldhadaayeen golo wasiirada dowladda federaalka soomaaliya usuganisi degdeg leh kulankaasina niska kaweeri kulanku waliba shir guddoomiyey raiisul wasaare ku-xigeenka dalka obakaate mahdi maxamed guuleed qadar walina inta badan lanka hadalay xaaladda amniga dalka soomaaliya iyo weerarkii billunga gudaaje ka dhihi magaalada muqdisho wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan cumar cusmaan hiriisow oo kulanka kureeda saxaafada kala hadali weli uuse sheegay anti xilka qaadisla kasuubi taliyaasha nabad sugidda iyo booliska dowladda soomaaliya maruuse arrimoogasii arrimo kale ku hadlaay weli bahdili isku mid haye بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo bisha 19 October 2017 shir aan caadi ahayn oo degdeg ah oo golaha wasiiradu ee xukuumadda dowladda federaalka yeesheen oo shir gudoominaya ra'iisul wasaare ku-xigeenka ee mudane mahdi maxamed ee guuleed qadar ayaa looga hadlay arrimaha amniga ee gaar ahaan qaraxii shalay ee kooxaha argixisadu ka fuliyeen hotel nasablo 2 ee magaalada muqdisho ugu horeyntii wasiirka amniga gudaha ee mudane maxamed abuukar islow ducaale ayaa golaha wasiirada siiyey warbixin la xiriirta dhacdadii masiibada qaran ee 14 oktoobar iyo tii shalay 18 oktoobar ee kooxaha argixisadu geysteen golaha wasiirada ayaa ugu horeyntii ka tacsiyeeyey ee dhammaan dadkii ku geeriyooday qaraxii shalay ee hotel nasablo 2 una rajeeyay dadka dhaawacay in ilaahay ee, bogsiiyo golaha ayaa si kulul u cambaareeyay falkaas isaga argixisada oo mar walba ay beegsanayaan ee, dad aan waxba galabsan wasiirka amniga ayaa warbixintii afar iyo tobanka oktoobar maalintii masiibada qaran waxa uu sheegay in ilaa shan qof ay hay-adaha amnigu u hayaan uu ka mid yahay darawalkii waday gaariga nooha sidoo kale laba qof oo damiin ka ahaa gaarigii qarxay oo iyagana ee, gacanta dowladda ku jira iyo shaksi isagana isu soo dhiibay hay-adaha amniga oo isagana gacanta ku jira oo waxaana socda waraysiyo lala yeelanayo wasiirka ayaa sidoo kale ka warbixiyey dhacdadii shalay ee hotel nasablo 2 oo uu sheegay in ilaa toddobiyo labaatan qof ay ku geeriyoodeen dad badan oo dhaawacana ay jireen een, dad badan oo hoteelka ku xanibnaana ay ciidamada u gurmadeen geesiyaasha ah soona badbaadiyeen wasiirka ayaa sheegay in shan maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ay falkaas fuliyeen laba ka mid ahna midna gaarigii ku qarxay mid kalena een, afaafka een, hoteelka ee, ku qarxay een, halka saddexdii kale ee dagaalamaysay ee, hoteelka gudaha u galayna ugu dambeyntii gacantay kusoo dhigeen ciidamada geesiyaasha haddana ay ku socdaan een, waraysiyo lala yeelanayo dood dheer ayay golaha wasiirada ka yeesheen arrimaha amniga iyo nabadeynta soona jeediyey talooyin muhiim ah oo lagu horumarinayo amniga dalka iyadoo casar laga baranayo dhacdooyinka hore u dhacay golaha wasiiradu waxay istuseen in loo baahan yahay isla xisaabtan dhab ah inuu jiro Ee, intaas kadib wasiirka amniga ayaa golaha wasiirada wuxuu ka codsaday si isla xisaabtan u dhaco in xilalka laga qaado taliyaha booliiska soomaaliyeed iyo agaasimaha hay-adda nabad sugidda qaranka si loo helo isla xisaabtan dhab ah golaha wasiirada ayaa dood dheer ka yeeshay kala soo jeedintaas ee, wasiirka ugu dambeyntiina cod aqlibiyad leh u qaaday in xilalka laga qaado taliyaha booliiska soomaaliyeed cabdixakiim daahir سعيد ساعد iyo agaasimaha nabad sugidda qaranka cabdulaahi maxamed cali sambaloshe aad iyo aad umahadsantiin
shirkadda ganacsiga guud ee harso idris salaamu calaykum calaykum salaam saxiib xugudaw aniina faylaahay raabtun way bakiinka kooyha mara faafaday tumunko guriya lama doorku weelfaday riid qalab dhismiha mara kuweyjiya babaan saamaada may qalab dhisma baydhowba dhoobinina may hamar bay koo jarama may baydhowhaano yoo faa'idu weydiyaangle anama injeeda shirkada ganacsiga guud ee haaskoya hafiis iyo aragdeeda yeeseeda fadee hamar wah adigo warakii haaye haaskion ari seegaasi baydhowba hadegti ani arigi adigo ani ariga kijey itus habba masaajid arabta kortisu halo war fudud ha sheegas
aha
hagaag dhegeystayaal wali isla deernay gabagabadii barnaamijka kulanka warsan oo uu ku siin ku qooyay idaacadda warsan magaalada baydhabo wali saasoo kale noola dareertana aalada satellite iyo live streamka iyo siyatun siyadabe lama sw meel kastiisin adduunka ku roogdan waliba hawada siin kulana hamiin fayla sheeqali waajis oo nagadi qofkii inka dambooye ee laha ku badbaadi weerarkii naasahablootu ee magaalada muqdisho sheeqali waajis oo ku mid ah culimmada soomaaliyeed ee ka nool magaalada muqdisho waliba saas oo kale uusu ku mid hayay dadkii inka dambooye weerarkii naasahablood laha ku badbaadi walina sheegay anti xilligan soomaali galli marxalad eedan adag taasi oo ku saabsan anti maalantiba dhimadan dad boqol ilingan dhaafeen taasin iyo sheentii intii ummata soomaaliyeed shalbati oo weliba dagaaladii sokeeye ee dalka ka jari roonayaan markii dhiniga kale lanfiiri sheekh cali waajiis oo la hadlaaya warbaahinta weliba hadaladiisi ku mid tahay ereyga koobaad waxa waaye maadaama aan xalay la maray azmadii ka dhacday fitaankaas dhacday oo qofkii ugu dambeeya meesha ka soo baxay aan arag laga soo saaray siddeed saacadood oo azma ah aan ku dhex diray waxyaabihii aan arkay ama aan qiimeeyey oo aan al-shabaab iyo argagixisada wixii aan ka akhriyey iyo wixii inoo muuqday oo dadku ku arkayno maalinkaas inay sameeyaan iyo wixii aan kutubta ka akrinay cabdidooda taqrib aan ka hadli jiraan laakiin xalay waxaan la noolaa ficilkooda iyo tabta oo mubaashir ah waxaan iska dara ah dad dhalinyaro ah wasran magaalada anigo arkay dad dhalinyaro ah oo soomaali ah oo islaam sheeganaya oo usoo galay hotel dad aaminiin ah oo nabad qaba oo rag iyo dumar iyo carruur iyo cid walba leh oo abriye ah oo aan xidin meelahayn inay baabi'iyaan oo ay laayaan usoo galay kaasaan horta inaan soo saaray waxaa khilaafta duruusta aan soo arkay ka mid ah in qofku ajalkiisa u dhimacay hadda soomuul iyo iyo walaashan batroola iyo sahra waxay nagu geesinimo geliyeen in cabsida iyo qorshaxumada iyo go-aan xumada inta meel layska dhigo dadkan cadowga ah oo aan qofna reebayn in layska xoreeyo dowladduna arrinta hogaamis shacabkuna garab istaagaan arrintaas iyadaa marka duruusta xal aan ka faa'iidaysa waxaa ka mid a nimankan qofkii ilaahay dilan weydiinaya khudbadii ducihiisa dhaaf khudba jimcalaan akhriya ayaan kaadlaaya shalay subaxi oo maalinta ugu dambaysa ayaada hoteelka oo nabad nooga soo kacayn salaada subax marka janaabad dishay ayaan kaadlaaya marka qofka adduunka ugu nacbi yahay waxaan malayna maanta sheekh nur baawridaani qofkayna ka nacbi labadeena dembigii qolkii aan ku jiro dembigiisa basoo istaagay haddana ma awoodin inayna dilaan laanna dilka xagga ilaah ka yimaadaa marka waxaan leeyahay marka qof kasta oo soomaali ah cabsida al-shabaab meel haska dhigto ha ogaata in eedinka lagu dhamaanayso taasna waa sirsi runtii aan soo qaatay oo aada muhiim ah tan saddexaad haddii dadka qaarkood islahaayeen al-shabaab diin qalwacan hataa alla ka dhigay waa u qalwacantaha diintoodu diin saxa maahan ayay u dhimanayaan waxaan soo aragnay cunuga yaroo lix jirka ama shan jirka ah ee ay dileen iyo islaamta aniga qolkii aan deganaa gabar soomaaliyeed oo nin odaya oo casiis ah soo ziyaaratay oo ay dileen wasiir madooba nuno u timi oo carruur yara siday ayay carruurtiina horteeda ku dileen odaygii ay soo ziyaaratay ee qiima badan horteeda ku dileen gabadhi waa soo carartay qolkiisa qolkii ku deganaa anugu aan deganaan aan ka baxay markaas ka hor daqiiqado ayay soo gashay qolkii kula dileen marka yani inaysan marka axam lahayn oo aysan cidna dhaafayn oo maanta ki yacni nabi maxamed sal slam xataa mujaahidiintii gaalada la jihaadaysa muslimiinta ee wuxuu ku dardaarmay laa taqtuluu nisaa'an wala alatfaal walaa asxaabu asawaamic dadka kiniisadaha isaga cibaadaysanayo dagaalka ku jirin iyo haweenka iyo dadka duqayda ah iyo carruurta fara ka qaad weeye haddaba marka la dhaafay oo gaal uu oo weliba wiilashooda kula dagaalamaayaan adiga oo gabdhaha haween haweenkaas raggooda ay ku dilaayaan ay gaala yihiin haddana la taaban maayo carruurta marka inaysan marka diinta sheeganaan shaqa ku lahayn taasaa soo geliya iyadana darsi weyn oo soomaali ka baran karta waa darsiga afraad wuxuu yahay in aysan inay fulayaan yihiin maxaa yeele ninka markuu dagaalamay ee laga adkaada isagu isdilaayo oo gacantiisa isku dilaaya oo balaayo ku rakiban dabac waan fiirsanaynay meeshaan joognay xalay ilaa ay ka dhamaatay nagu dhamaatay dhulkeena ku dhamaatay waxbay turtuuraayeen mumbooyina turtuuraayeen marka ugu dambaysa runtii ayaga ayaa isdhamaynaya haddana marka dambe gacantiisa isku dilaayo darsiga afaraad ama shanaad oo ka faaidna waxaa ka mid a geesinimada dhalinyarada soomaalida ciidamada ciidan soomaaliyeed waa dad diyaarsan oo aada actif u ah xalay anigu waa fiirsanayay barnaamijka mar shabaab iyo annaga meesha soo joogna kaliya ciidanka waa ka maqnaayeen gurmada ku yimideen mudda isla nooleen laba saacadood ku dhadhow laba saacadood kabacdi ay afar geesi wasadheen usa daafeen ciidamada markaasay iyagoon unaxayn ayay intay galeen meesha oo weliba qaybtay ugu nuglaayeen oo qaybta dambe oo anigu aan ku jiray ay jargal soo saarteen oo iyagu saduul fuuleen si aada u tababaran waa fiirsanayn gudaha usoo galeen ayay dabxid hoteelka dusha ay hoos uga sameeyeen markaasay dad aada muhiim ahay oo qiimo badan ayay kasoo saareen oo markaa weli noolaayo meesha ay ku jirtay dad badanna waa dileen oo meydkii way arkeen waxay qofkii dhimatay soo noqon mayso laakiin intii ay soo saari kareen soo badbaadiyeen marka walaalayaal marka taana waxay tusinaysaa ciidamo inaan haysano laakiin hogaankii la raba inuu ciidankaas soomaalinimo inta laysu kaashado iyadoo far keliya la yahay in la dhaqaajiyo iyo shacabkii la raba inay caanaha iyo biyaha iyo timirta ay ka daba qaadaan raashinka oy miyada u dhisaan haddii lagu xoojiyo dhallinyaradaas waa dhallinyaro geesiyaal ah oo aad u qiimo badan oo dalkan xorayta shaamil ka ah intaas waa duruustii runtii aan xalay ka faa'iiday anugu arrimihii aan la noolaa oo xanuunka badnaa oo aan ilaah ku haayay dhuguusidyaalkaas waliba hay sheekh cali waajiis oo haayay qofkiinka dambooye ilaa ku badbaadi hutel naasaablood ee magaalada muqdisho kureed ah markii dabli hubaysan meela si weerar xoogan ka qaadeen dhuguusidyaal barnaamijkii kulanka warsan oo uu kasii la dareer yahay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed soodaala saaxiibkayga maxamed biikayna galan wiigiisii ayan taniinkaygii tangiintii barnaamijkan barnaamij jaydan buunu reedinku kulumaan maxamed soodaal hosiinku katabow sida iyo hamiin fayla